Magaalada Beledweyne Wiper laka qobaday xaflad iyo ka qalin jebiyayeen labaatan iyo siyeed arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka hana sayti oo ku bahay macadka yuusuf al kawneyn ee beledweyne xaafladda waybaha ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka hiiraankan beledweyne macalimiin waalidiin iyo arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka qaar ku mid ah waalidiintii ku qayb galay xafladda oo hadalyo waybayo umahadnagana macalimiinta madarasada yuusuf al kawneyn waa inayo ballan qaadeen in awlaadiyoyo ka dadaalo doonaan sida macalimiinta yohanka dadaaleen xafladdan aad iyo aad u qaymaysan anigoo magacooda ku hadlayo waxaan leenahay hambalyo ardadaas ka qalin jebisay madarata yuusuf kawnayn ka qalin jebisay iyo macallimiintooda iyo waalidiintooda hambalyo ayaan idin leenahay wax layskugu hambaliyayo waxa ugu fiican ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa oo la wada qaato waxaana ku sharaf badantihiin sida aad noo soo dhowayseen ama aad noo kala qayb qaadateen midda kale meeshaan waxaa tixiroo gabay ugu bixin rabaa gabadhayda curada ah maanta iigu qalin jebisay qur-aanka waxaan leeyahay hooyo kowsar kowsare hooye sirigayga baad ku taal sambabka iyo beerka saablayda baad ku taal halbowlaha dhiigga qaadaad ku dhirirsan tahay indhaha surumada ku eegaad ku seeran oo hooya tii loo bogoo diinta raacday noqo cilmigii iyo diinta midaan looga qabin shallaay oo tii hooye deeqday reerka deeqday noqo waalidkii idin dhalayoo hooyo iyo aabba ahaa waxaa la jiro waalid kaloo idin dhalay oo mucallimka ha jiro mucallimku waa waalid hooyada iyo aabbuhuna waa waalid
waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardayda sharafta le qur-aanka maanta ka qalin jebinayso inshaa allah kuwii waana qaato oo qur-aanka hore usii wada allaha ka dhigo hadda intaan aan ku koobin insha allah waxaa dii rajaynayaa inaad qur-aanka aad barataan aad sii wadaan iskuul addada aadinta hadda yacnaha qur-aankiinna insha allah waalidiintana ha ku dhiirigeliyaan ciyaalka inay qur-aanka xafidaan ay hore u sii wadaan ay dhihin ilmihiga oo ay qalin jebiyey anka dambayntii maamulaha madarasada yuusuf al kawneyn macalin mahdi baryare nuur weybowsi sheegay in wakhti badan la geliyay ardada waalidiintana la fadow in awlaadiyo kala dadaalaan sii wadowka barashada diinta islaamka oo maaragtay hadda waa qur-aanoo ma yaroo qur-aan badanaa la soo bandhigay laakiin waxaa ka sii fiican anu ku tartamaa in la helo oo kaalinta koowaad gala ama kaalinta labaad galaayo oo tartan geli karo in la helo waa ka sii muhiimsan tahay amaalmarinna weynuuna mudan yahay canugaasu taas waxaan jeclaa lahayn ardadu inay badelaan ay dhinacaas u jeesadaan runtii qur-aanka waa loo xalfadaya waa run laakiin haddana xifdigiisu uu sii yaraanayaa marka insha allahu tacaala dhinacaas in la tarkiisiyo inay isku dayaan ayaan maaragtay aan u soo jeedi lahaynay qur-aanka ay xoogga ay saaraan